wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya nuura mustaf mukhtaar oo rajo wanaagsan ka muujisay horumarka wanaagsan ee laga gaaray dhanka waxbarashada iyada oo sheegtay in ay taasi saldhig u tahay dadaalka dowladda federaalk soomaaliya markii ugu horreysay imtixaankii dugsiga sare sidoo kalena waxa ay qayb ka noqdeen waxaan marka hambalya leeyahay degmooyinka ka soo baxay ku soo baxay ku guulaystay tartan aqooneedkii ay qabatay idaacadda iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed waxa lagu tartamayna waxay ahayd aqoon waxayna astaan u tahay meesha ugu weyn ee ugu horeysa ee bulshadu iska dhexgali karto ay iska waafaqi karto ay intay wada fadhiisato ay ka xaajoon karto inay tahay waxbarashada looguma soo sokeeyo markii lagu tartamo waxbarasho ee lagu kala adkaado waxbarasho iyay bilaabanaysaa in bulsho isku tanaasusho waxaan leenahay hambalyo degmooyinka soo baxay ee ugu horeyso degmada laascaanood magaalada ceeldheer iyo sidoo kale degmada xamarweyne si khaas ah wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare labada degmo ee laascaanood iyo ceeldheer yacni waxay waxay u leeyihiin taariikh gaar ah sanadkan waxaa la geeyey markii ugu horreysay imtixaankii dugsiga sare sidoo kalena waxa ay qayb ka noqdeen ay sanadkan ku guulaysteen inay helaan macallimiinta qaranka taasna waxa ay ku timid dadaalka bulshada soomaaliyeed ee ku hogaaminayso dowladda federaalk soomaaliya ugu horeeyo madaxweyne doctor xasan sheekh maxamuud waxay ku suntan yihiin xornimo waxay ku suntan yihiin gobonnimo waxay ku suntan yihiin soomaali jacayl annagaa markhaati ka ah siday ugu dadaalayeen ay uga shaqaynayeen tiim badan oo hoggaan u ahaa madaxweynaha maamulka khaatumo iyo wasiirkoodii waxbarashada sidoo kale tiim uu hoggaan u ahaa xildhibaan yaasiin iyagana ka socday magaalada ceeldheer sidii ay dadaalka ugu bixiyeen in degmooyinkaas la gaarsiiyo servicekaas iyadoo weliba ay ahayd markii ugu horreysay daruufo gaarana ay ku kala jireen gaar ahaan magaalada laascaanood laakiin anaga waxay noo ahayd sharaf waxay noo ahayd farxad waxa ay qayb ka ahayd horumarka dalka maanta uu gaaray gaar ahaan wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee ay samaysay waa waajibna saaran waa sax in meel walba oo canug soomaaliyeed uu joogo ay waxbarasho gaarto oo macallin soomaaliyeed uu gaaro laakiin marka la fiiriyo duruufaha ay ka soo baxeen gaar ahaan magaalada ceeldheer yacni dadka badankood waxa ay lahayn meeshaas ammaanan la tegi karin oo aanaysan ahaynba meel toddoba maalmo si kastaba dowladda federaalk soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey dadaal dheer ugu jiray dhanka waxbarashada